waad tahay heerta hawada nagala soconatahay weli waxaan ku jirnaa booqashadii aan ku keenay degmada ceegaag oo aanu u korgolano xaaladaha nolosha ee degmada ceegaag gaar ahaan dhinaca waxbarashada caafimaadka biyaha iyo weliba qiimaha seylada xoolaha nool lagu kala iibsado iyo weliba macaashada degmada ceegaag hadda waxaan la taagnahay mid kamid a dilaaliinta degmada ceegaag oo isagu inta badan ku dhex jira xoolo kaliibinta xoolahaas oo inta badan gaara magaalooyinka boosaaso burco berbera iyo shiradaha kala duwan ee deegaanka ama madaqadan madaqadan deegaankaba magacaaga waa saddexan adeer cabdisalmaan rayis cabdisalmaan regal bal waxaad fafaahin naga siisaa waa shabakada wararka cayb dadka ma ka siisaa xoolaha qiimahooda imika meeshay marayaan iyadoo lagu jiro ama ay dhowdahay bishii arafada xoolaha adeer la iibsadaa iibkooda aad iyo aad buu wanaagsan yahay xilligii arifada weeye ariga ahmikaah waa qaali ilaa konton iyo wixii ka hooseeya wey ariga daadaxay waxa weeyaan ilaa shan iyo soddon ilaa afartan inta udhexaysa shan iyo soddon iyo afartan baa tiri bal qiimaha shilin soomaaliga maadaama dadka deegaanku inta badan shilin soomaaliga isticmaalaan neefka ahminka marka qiimaha shilin soomaaliga dhaho imika ayuu maraya ilaa bo- waxa weeyaan kun iyo saddex boqol iyo konton milyan iyo saddex boqol iyo konton milyan iyo saddex boqol ka tan Ah, malyan iyo saddex boqol iyo konton haddii aan hado neefka daabaxa ah oo kale ama neefka dhaqanka adoo kala qaadqaaday soomaali ahaan iyo intay marayaan
neefka ahminka ah ee ahminka ah ee lambarka ah waa malyan iyo shan boqol neefka daabaxa ee markaa lambar tuuga ahna waxa weeyaan malyan iyo laba boqol ilaa malyan iyo boqol ilaa malyan orgiga ariga shaqiiqa ah ee reera gaagaaban ee warshada lagu qalaa waxa weeyaan sideed iyo toban doolar ilaa sagaal iyo toban doolar wey
arigan marka ay dadka reer guraagu ay keenaan silada xoolaha ceegaag arigan maxaa laga siisaa qiimihii waa ii sheegtay laakiin xaggee loo kala qaada maxaa se degmada ka qaada waxaa loo kala qaadaa boosaaso burco gobolladaasaa loo kala qaadaa maxaa sidoo kale jira arig jiiq aad tiri aad ku dhufta carabka leebsado arig jiiqaasna xaggee la geeyaa
boosaasaa la geeyaa berbe meesha leeda burcana waa la geeyaa labadaba galkacyo waxaa jirta arig loo qaado jiiq oo laga qaado tilooyin kale mayaan kaa galkacyo la geesna lagama qaado ka gaalkacyo halkan
haddaan su-aal kale ku weydiiyo maadaama dadkii reer guraaga ahaa haatan arigoodii yaasatay neefkii aminka intaa qiimahaas lag marayo reerkii noloshiisu ma kabasaa bay kula tahay sida bariiskii sonkortii daqiiqadii waxyaha asaasiga u baahnaayeen maadaama adigu aad dini dilaal tahay magaalada ku nool bal reerkii miga neefka ariga soo kaxaystay ma kifeenaysaa
reerka neefka reerka miyiga waxa weeyaan arigiisu dee neefka nee- neef- reerna neef ma haysa reerna maba hayso oo iska dan yar arigana abaar iyo xoogaa kolle kul iyo jilaal ba haysa marka xitaa waxa weeyaan dee dadka la soo baxaya aad buu la soo nee waa dad waxa weeyaan dadka ariga la soo baxaa waa yari dadka kale arigiisu waa jilicsan iyo jilaal ba haya laakin waxa weye haddii roobku doo cid waliba waa anfacayaa neef iibkiisa bal maadaama aad tahay dadka dilaaliinta degmada ceegaag wuxuu kala iibiyaa bal xoolaha neefka raashinka ah reerkii hadduu neef soo kaxaysado soo kale kuweydiiyo ma u goonaysaa dhowr kiish oo xixiga sida kiish bariisa kiish sonkara bal sidoo kale waxaad faain naga siisaa qiimaha raashinka iyo badeecadooyinka degmada ku maray xubnaha kiishka wuxuu goyaa neefka ugu qaalisana laba kiish buu goyaa reerka kiish iyo badh ilaa laba kiish wey agaag waxay u baahan tahay meel ay xooluhu ay loo dhigo saylad banaan oo barxad leh loo sameeyo waxay u baahan tahay haddii laga dhigo ganacsatada iyo baamushtariga iyo reer migoo isku xidhna waxaa kale oo markaa meesha jiro oo looga baahan yahay in ay xooluhu helaan warooyin biyo iyo meel ay ku cabaan oo ay waxeeyaan waxaa kaloo loo baahan yahay daaqsinkii oo xooluhu aad iyo aad ay ugu waxaysan yihiin oo xoodirtii qaara la jaray qaarna dee loo marmarsoonayo tuulooyinka iyo deegaankii uu ku celiliye waxaa jirta in dhirtii la jaro dhinaca deegaanka duxul miyaa deegaanka laga jaraa ceegaag hawsha maadaama dhirtii oo lagooyo guba haato waxyaabahaas ka cawanaysan dhirta lagu hayo maxaa kamid ah dhirta waxaa kamid a waxaa kamid a xoolihii ay xoolu ku noolaan lahayn baa kamid a waxaa ugu badan dhirtii xooluhu cuni lahayn iyo duurkii iyo wixii waa la jaray waa la xaalifiyey magaalooyinka baa lagu bediyey ama waxa weeyaan tuulooyinkii ayaa lagu bediyey dabeedna wuxuu noqotay gebigeeda dee dhulka xaalifin baa ka dhibcday waayo ciidan wax goonaysaa ee aad ka cabanaysaane wax jaraysaa malase la xiriirteen maamulada hareeraha inka xiga sidii arrintan ay dadka dhirta goonaya gacan ka samahaayeen tuulooyinka wey tuulooyinka
dadka tuulooyinka marka arrimahaasi ka- kaodeel ahaan ama odayaasha deegaanka dadka reer guraagahay dadka dhirta qabanaya maxaad guddi ugu soo weedeen arrintan ka hortagto dhirta xaarafada lagu hayo ka goynaya laftiisa wuxuu isleeyahay cilikaama hagaagsano dawlad qabata iyo dee wax maamulo hoos ku hagaagsanin ma jiraan marka maxaad ugu dambeyn toojinaysaa dadka adigoo warbixin naga siinaya bal xaalada guud ee degmada ceegaag sida ay tahay xoolaha ganacsida adoo soo koobaya maxaad naga siinaysaa waxaanu idinka siinayaa dadka ceegaag degmada ceegaag dadka ku nooli hadday yihiin miyiga iyo hadday magaalada yihiinba waa inay ilaashadaan dhulkooda daaqooda xoolaha iyo wixii ay ku noolaan karayaan An- adigu magaca aniga nuur baa leeyahay ana nuur een, waxaad ka mid tahay odayaasha aan kula kulmay een, silada een, xoolaha degmada ceegaag maxay tahay een, waxyaabaha aad ka cabanaysaan waxyaalahaanu ka cabanayno ilaahay mahadiyo weeye waxba ka caban mayno dhibaato kulkululoo imika sidaa looga cawdo ma joogto saylada iyo degaanka cegaagtoona laakiin dhaqaalaha dhirta iyo goynteeda ayaa aada iyo aada waxa gudinta loogu hayaa ama dhirta loo jarayaa intaa dhibaato aan ahayn oo aanu haynaa ma jirto xooluhuna way iska wanaagsan iibkoodu maceeshaduna waa yeer kacsan tahay laakiin waxa weeye waa dee la iska qaadan karaa ilaa malyan baa raashinku nagu maraya kiishka bariiska ah Een, dhinaca kale een, waxaa ugu jiraa xilli roobaadkii qoraxda waa qorax kululba ayna haysaa bal ka waran xoolaha dee had maxay hadda cunaan xooluhu maadaama oo een, xoolaha roob yar baa helay roobkaa yar baa intaa dhagaxa buurta degaanka un ku dhow dhoway xagga beriga aan waqooyiga ka xigta caagaag ayay ka daaqaan xoogaagina imika waa goosteen waana iska wanaagsan yihiin yeerkadeeda imika waxa weeye naxariis baynu ujeednaa ilaahay mahadi ba xooluu qabaan waa la ladan yahay waa la aad iyo aad baa loo ladan yahay dadkana reer guuraaga inta badan waxaa iska cabataa in xoolihiina ay ku dhacaan xanuuna furuqa iyo kala iyo waxyaaba caynkaasa iyo shilinta iska barataa arrimahaas bal xoolaha see yihiin caafimaadkooda xooluhu aad iyo aad bay xoolaha bu- bukaanku iska jiraan oo dee xoolaha waa iskaga jiraan laakiin aad bay u badan yahay caafimaadkoodu dulinkuna waa iska yeelsan la sahlan yahay laakiin wixii bukooda ayaan daawadiisu yeel yaalaa helin oo maaragtay hadday tahay iraabka had lagu mudo xoolaha hadday tahay daawada waxaasaan hare looga yaalaa helin meesha degaan- may soo gaaraan xoolaha inta badan waa la tallaalaa waxaa idin way tallaalaan tallaalkaasi nama soo gaadho tallaalkaasi nama soo gaadho maxaad marka ujeedinaysaa hayadaha dadka ku dhegeysanaya kaa dhegeysanaya barta internetka ay dadka waxa weeye inay xoolaha daawada u keenaan oo degaanka keenaan oo degaanku markaa ka isticmaalo reer miyiga reer guuraaga iyo magaalada ka isticmaalo daawada wixii xooluhu hadba u baahan yihiin xooluhuna wayba iska daawacin sidoodaba daawada kamaba maarmaan wakti kastoo la joogaba nabadgelyada inta badan hayaduhu waxay maadaan deegaan nabadgelya bal nabadgelyada idinka waa sidee nabadgelyadu aada iyo aad bay u fiican tahay nabadgelyadu boqol kiiba boqol weeye wax qalaanqala iyo wax dhibaato ka taagan ma jiraan magaalada iyo degaankeeda toonna maxaad is leedahay dhinaca nabadgelyada waad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa
ilaahay baa wax qabta laakiin waxa weeye dadkan degaanka ah iyo dadkan reer guuraaga ee meesha wada degan waxa weeye aad iyo aad ba nabadgelyadooda u wacan tahay wax dhibaatayna kama dhex dhacaan firsiyada dadka dare egoyn ku harsan deegaanka maxaad ku wada nooshiin baxa dhinaca ammaanka dhinaca ammaanka aad iyo aad baa loo fiican yahay oo nabadgelyo fiican baa lagu nooliyay iyo deris wacan
kaasi wuxuu ahaa nuur ismaaciil ogle oo kamid ah odayaasha waxgaradka degmada ceegaag ugu warramayay shabakada wararka ceegaag dhadham waxaana kaloo kasii horeeyay waraysigaasi cabdi salebaan reegal oo isna kamid ah dilaaliyiinta degmada ceegaag oo labada loo waraysiya siinayay barta internetka shabakada wararka ceegaag dhadham aad baad uga mahadsantihiin dhamaantiin
waa